بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين نكون حجرني كتاب كإعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحو نقونا عشر كصد يلح وحين نكون شرحنا سؤاش صد يصدح waxa uu yidhi shiikhu raximah اllahu tacaala ma daliilu اlxaji min alkitaabi wasunna waa inagii arkaanu lislaamka ku dhex jirnay oo shahaadatooyinkii markuu soo sharaxay soonkii iyo waxaan leeyahay zakadii iyo salaadii iyo soonkii waynu ka soo baxan ruknigii shanaada ugu dambeeyey weeye kani uu ishaarayo oo ah ma daliilu اlxaji xajku inuu waajib yahay oo qofka muslimkaa waajib ku yahay maxaa u daliila min alkitaabi kitaabka qur-aanka maxaa looga daliishanaya wasunna jawaabta waxa uu yidhi shiikhu raximah llahu tacaala ilaahay qowlkiisi baa loo daliishanayaa uu yidhi wa atimu alxaja walcumrata lilah wa atimuu dhammaystira alxaja xajkii xajku waa qasdu ilaa beyt illahi alxaraam cibaada in loo aado beytka ilaahay ayaa xaj la yidhaahdaa xiju lbeyt macnaheed waxa weeye aada oo u qasdiya oo cibaada ahaan u aada hadaad ganacsiga wax u aadid maaha cibaado ee qasdigaaga koowaad waa inuu noqdaa cibaada hadhow haddaa rabta ganacsi waa ku dhex darsan karta dhib male marka waa atimu lxaja waalcumrata lilah bu allah subxana wa tacaala fi suurati baqara dhammaystira xajkii iyo cumradii allah daraaddi u dhammaystira oo la imaada xajkii halkaa culummadu waxay ka deliishadeen wujuubu alxaji waalcumra qaar baa culimmada ka deliishaday xajka iyo cumraduba inay waajib yihiin oo aayaddaa u deliishaday aayadda kale waa fi suurati ali cimraan wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun cala alcaalamiin aayaddaanaa sariix ku ah welilaahi ilaahay waxa uu leeyahay cala annaasi dadka dushooda ku leeyahay uu ku waajibiyey xijulbeyti beytka ilaahay soo xajiyaan waa qofkee waa man istataaca ilayhi sabiila waa qofkii awooda waddadii uu mari lahaa sabiilkaana culummadu waxay ku fasireen azaadu waraaxila inuu qofkii zaadna haysto rakuubkii uu raaci lahaana haysto oo macnaha zaadkii una dhaqaalo haystaa oo waxa weeye uu hadda diyaaradaha la raacayo tigidkii ku goosan karo iyo fiisihii iyo kharashkii laga rabay isaga bixin karo hadduu haysto waxa weeye xajkii waajib buu ku yaha waa inuu aadaa oo waxa weye soo xajiyaa ilahay wuxuu ka dambeysay waman kafara fa ina allaha haniyun cala alcaalamiin qofka ku gaaloobo inkiroo diida hani buu ilaahay ka yahay umana baahna caalamiinto dhan wax walba makhluuqa ilahay hani buu ka yahay tuu baabiiyu kuwa kala abuuraya hadduu rabo waana inoo imaan doontaa su-aalaha soo socda ayay ku jirtaa qofka diida muxuu xukumkiisu noqonaya laakiin hadda waajibnimadiisaynu ka hadlaynaa taas marka wuu ku tusayaa waxaa kaloo ku tusayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim iyo wariyeen waxa uu yidhi markii xajka la waajibiyey ayuu nabigu dadkii la hadlay ayuha nnaas in allaha iftarada calaykum alxaja faxujuu ilaahay wuxuu idinku waajibiyey xaj ee soo xajiya ninbaa yidhaha fii kulli caamin yaa rasuula allah ma sanad walba waa aamusay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaan haa odhan lahaa buu yidhi waidinku waajib bay noqon lahayd manayda awoodeen xadiidkaana culummadu waxay ka qaateen wujuubka xajku waa fi lcumri mara qofka hal mar buu waajib ku yahay cumrigiisa shuruudiisuna waa maxay kutubulfiqi baa lagu caddeeyaa kutub gaaraa laga qoray kitaab qayima ayuu sheekh albaani ka qoray xaji nabiy sala allah alay salam aada u fiican suu salaadaba uga qoray sifatu salaati nabiy sala allahu aleyh wasalam waxaay culummadu caddeeyeen marka shuruudda xajkaa inuu qofku sidii oo kale muslim yahay inuu qaangaar yahay inuu caaqil yahay inuu caafimaad qabo inuu dhaqaalihii uu ku xajin lahaa haysto ayaa laga rabaa haddii intaa uu laga helo oo uu qani yaho dhaqaala haysto uu ku xajiyo wajaba calayhi alxaj xajkii waa ku waajibi oo xajkii waajib buu noqday waana fi lcumri mara oo nebiga calayhi salaatu salaam cumrigiisa hal mar buu xajiyey sida nebiga ka sugan oo axaadi- waxa weeye saxaabadu sheegeen afar jeerna waa cumraystay nebigu hal marna waa xajiyey xajatul wadaac ayuu intii dee qabla al- eh, nubuwa laga hadlimayo bacda nubuwa afar jeerna waa cumraystay hal marna wuu xajiyey weliba nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu amray saxaabadii cumradiina in lagu daro waa xadiis baa sugnaatay dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama oo waxa weye qofku inuu cumrada iyo xajka isku daro baa wanaagsan oo tamatuc sameeyo oo labadiiba saa ku guto oo xaramka ilaahay beytka ilaahay uu tago ayaa laga rabaa kabacdi waxa weye xajkii wuxuu noqday ruknu min arkaani alislaam oo xadiidkii jibriil ayaa caddaynaya oo nebigu markuu weydiiyey J- jibriil markuu nebiga weydiiyey akhbirnii can islaam islaamkii an tashhad an laa ilaha illa allah wa anna maxamedan rasuulullah kabacdi markaas salaadii soonkii xajkii kulliguu sheegay marka waa rukni min arkaan islaam xadiidkii ibnu cumarna sidoo kale buniya alislaamu calaa khamsin waxaa ka mid ah alxaju xajkii baa ka mid a idan markaa axaadiitu waadix bay ku tahay iyo aayadaha qur-aankaaba oo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu beytka ilaahay dhisay waa tii la yidhi faadin binnaasi fi lxaji yaatuuka rijaalan waxa weeye wa calaa kulli daamirin yaatiina min kulli fajin camiiq ogeysii baa la yidhi aduu dadka dhawaaq annagaa gaarsiinayne waxa weeye dadku ha yimaadeen xajkii marka xajku muddo dheer buu socday oo waxa weeye waa cibaada qadiima in la soo xajiya carabtii xataa way yiqiineen way ixtiraami jireen waa beytka ilaahay uu maka ku sameeyey oo halkaasa waa awalu beytin wudica linnaas laladii bibaka wati allah taas ayaa marka qofka laga rabaa inuu la yimaado amaa marka qofkii inkira iyo waxa weeye qofka aan samaynin muxuu xukumkiisu noqonayaa su-aalaha soo socda ayuu shiikhu kaga jawaabayaa ka hor dhici mayno laakiin xajkii in lagu dadaalo ayaa waxa weye layna farayaa oo kitaabka caqiidada saasaa loo keeno qofku ictiqaado inuu yahay xajku min addiin oo waajib uu yahay oo waxa weeye ruknu min arkaan islaam yahay ayaa loo keenaya amaa tafaasiishiisa iyo axkaamtiisa iyo aadaabtiisa kutub alfiqi iyo kutub alxadiid ayaa loogu tegayaa oo waxa weeye lagu sharaxayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin